kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka waxaa dalka turkiga ka socda shir ay ku kulmayaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xukuumadda somalilan shirkani waa kii saddexaad ee rasmi ah ee labada dhinac ku kulmaan shirkan hadda socda oo lagu wada in la soo gebagabeeyo maalinta berrita ayaa imanaya ka hor shir bisha may ka dhici doona magaalada london oo arrimaha soomaaliya lagaga hadli doono haddaba shirkani muxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey mahanaan wada hadal oo socda mise waa mid gunaanad lagu gaadhi karo maxaa lagu heshiin karaa ma kala go wadajir mise wax labadaasi u dhexeeya qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan aan ku soo qaadan doonnaa waxaana igala qayb galaya brofesor najiib sheekh cabdikariim oo ah guddoomiyaha jaamacadda hoob oo ay xarinteedu tahay magaalada hargeysa faracna ku leh magaalada muqdisho doctor najiib waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaa isaguna igala qayb galaya bashiir sheekh cumar good oo ah qoraa ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo caalamkaba bashiir waxa uu ku sugan yahay dalkaysu taga imaaraadka carabta waxaa sidoo kale igala qayb galaya cabdi diirsho oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah cabdi waxa uu ku sugan yahay magaalada toronto ee dalka kanada dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka hase yeeshee intaynan barnaamijkeenna u gelin aynu dhegaysanno ra'yiga qaar ka mida dhegaystayaasha v o a ay ka qabaan natiijada laga fili karo shirka turkiga shirka ka soconaya waddanka ee turkiga ee dhexdhexaadinta iyo wadahadalladu haatan ay u socdaan somalilan iyo dalka soomaaliya natiijooyinka ka soo baxaya sidee baad u aragtaa adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa axmed xasan malaay waxaan joogaa magaalada nairobi shirka somalilan iyo soomaaliya ugu socda turkiga wuxuu aan u arkaa inay tahay mid horta aad u wanaagsan oo dad soomaaliya oo walaala oo shalay soo kala dhex gashay wax yara aan saa u badnayn ku xaliisan maayaan marka haddii ay si fiican hadalka loo sii qoondeeyo oo meeshii hoose laisla sii gaaro waxa ay la tahay in arrin wanaagsan ay ka soo baxayso bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa cabdalla aadan kaneec waxaan joogaa magaalada nairobi dalka kenya shirka ka soconaya turkiga run ahaantii waa mid aan anigu aad u soo dhoweynayo soomaaliya waxaan u jeclahay runtii siday ahaan jirtay inay ahaato fikriyan hadda waxaad moodaa in isbedelada badan ee ka imanaya ee waddankii ka soconaya inay tani hordhac u tahay ama ay noqon karto guusha annaga dhallinyaro ahaan maadaama anigu aan dhallinyaro ahay aanan arkin dowlad soomaaliyeed iyo nidaam soomaaliyeed oo waddankayga ka jira waxaan aad ugu farxayaa soona dhowaynayaa in golo inta laisugu yimaado wax laisku garto laiskuna fahmo kursiga miiska wadahadalka inay ka soo baxdo macnaha rajo wanaagsan iyo guul wanaagsan magacaygu waa cabdinuur ismaaciil canshuur walaal waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan aaminsanahay haddii si fiican loo handalgareeyo si fiican loo maamulo waxaa ka soo bixi kara xal wanaagsan oo dadka soomaaliyeed waxba ma kale ahee isu keeni kara oo waara haddii boosaska bosishinada amase meelaha ay madaxda somalilan rabaan qolada koonfurta ay dhegaysato oo labada dal si isku mid ah ay u dhiskashingareeyaan oon qolana lagu gabadfalin walaal magacaaga meesha aad joogto iyo sida aad u aragto natiijooyinka ka soo bixi kara ee shirka ka soconaya turkiga ee looga hadlayo arrimaha soomaaliya iyo somalilan aniga magacayga xasan ciise cali baa layidhaha kooriyan oo laygunaanaysa waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan qabaa shirka wadahadalka laga wada hadlayaa in ay dadka reer waqooyiga ah waagii ay kusoo biireen soomaaliya dhinaceeda koofureed oo xorriyadda qaadanayay afar cishay naga sii horreeyeen lix iyo labaatankii juun bay xorriyad qaateen kadibna waxay yimaadeen si biduuni shuruud ah iyagoo socda inay ka qayb galaan xorriyaddii kowdii julaay ay qaadatay koonfurta soomaaliya iyo midowgii labada gobol oo ayaga ka yimid rabitaankoodana ku yimid shuruudnana ma jirin markaa waxaan qabaa haddii wax ka xumaadeen waxa ka xumaaday in laga doodo laakiin shirka waxaan jeclahay natiijada ka soo baxaysaa inay noqoto midnimo soomaaliyeed iminkana fikradaha dadka jooga jabuuti qaarkood cabdulaahi axmed samatar baa laydhahdaa wadahadallada in la wada hadlaa aad bay u wanaagsan tahay laakiin annagu waxaa dadka aad u jecel baan nahay inay soomaaliya intay wada hadlaan heshiiyaan dawlad keliya oo mida noqdaan ayaannu aad u jecelnahay weli sidaa baan jecelahay boqolkiiba boqolaanu inay soomaaliya mid ahaato axmed warkadla faarax annagu ma doonayno soomaali ma doonayno soomaali koonfur ma rabno iskutaaggaasaan rabnaa annagu iskutaaggaan rabnaa annagu bismillahi raxmaan raxiim baraka xaji barkhadlaa laydhaa waxaan taageersanay annagu goonistaagga somalilan soomaaliweyn ma doonayno waayo maxaad ah, in soomaali inkastoo ay dhibaata dhacday inay wada joogto miyaanay ka wanaagsaneyn wada joogga walaalnimadu way fiican tahay laakiin waxa koonfur lageeya inaga danooguma jirto dalka yaga inaan gaar u wadano iyo raalligana goor istaagga yagaan diyaaru nahay raallina kana bilaa dowladna horumaran ku gaarnay somalilan horumarkeeda iyo goon iskutaaggeeda gaarka ayaan doonaynaa anagu soomaal weyn ma doonayno magacayga saddexaan waxaa ladhahay cabdiraxmaan nuur xandulle bal ka waranaya cabdiraxmaan waxaan leeyahay anuu soomaaliya waa mid wax somalilan layidhahdaa ma jiro soomaaliya koonfur iyo waqooyi waa mid soomaaliya waa soomaaliya aynu dib ugu noqonno barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka bashiir good ayaan marka hore weydiiyey labadii shiroo hore iyo waxa shirkani uu kuwii hore kaga duwan yahay maxmed waxa weeye intii aan ogeen aan ognahay soomaalidu intii eh, burburka ku dhacay labaatankii sannadood ayna soo dhaafay in ka badanba eh, inta goor ee ay somaliland iyo soomaaliya wada hadleen ee si rasmiya wada hadleen ee adduunka ogyahay documentarka ah waxa uu ugu horreysay eh, markii ay laba- labadii labadii kun iyo labiyo tobankii bishii february shirkii london lagu qabtay iyo kii lagu qabtay istanbul bishii june kowdeedii isla sanadkaasi ay labadaa shirba kusoo taliyeen ay dhiirigeliyeen soomaaliya iyo somaliland inay wada hadlaan ayaa dabeete shirkii ugu horreeyey ee foolkafool ay kaga hor yimaadaan wufuud somaliland iyo soomaaliya ah wuxuu ka dhacay eh, gurigii ku yaalay duleesa london labaatankii iyo kow iyo labaatankii bishii juun ee labadii kun iyo labiyo tobankii taas oo ay kasoo baxay qodobo shan ah oo ay ugu muhiimsanayd inay wada hadalladu halkaasi kasii socdaan shirka ingiriiska waxaa ku xigay kii dubay lagu qabtay sideed iyo labaatankii juun laba ee labadii kun iyo labiyo tobankii ay isugu yimaadeen sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed axmed maxamed axmed maxamed ziilaayo oo madaxweynaha somaliland ah halkaas oo ay qalinka ku duugeen wada hadalladaasi inay sii socdaan haddii ay xukuumadda sheekh shariif soo noqoto iyo tii iyo haddii mid kala bedeshaba Eh, taa markaa waxaa ku xigay wax wada hadalla ah oo aan iyadu aan la iclaamin laakiin dhacday Eh, bishan march eh, dabdabayaaqadeedii oo magaaladan abudabay ay iskugu yimaadeen eh, ninka la yidhaahdo xersi oo ah ka- eh, wasiirka wasiirka kabinetka ee ee somaliland iyo ninka la yidhaahdo faarax cabdilqaadir oo isaguna ah wasiirka madaxtooyada ee ee dowladda dowladda somalilanka ee federaalka ah taas oo markaasi aan anigu u malaynayo inay inay ahayd tii markaasi loogu sii gogoldhigayay shirkan iminka ka dhacaya turkiga ee isna magaalada istanbul ka bilaabmay marka shirkaasi haddaad weydiiso muxuu kaga duwan yahay kuwii hore ee dhab ahaantii waxa weeyaan waa waa waa wadahadaladii oo halkoogii laga sii wado oo sidii lagu heshiiyey inay magaranaysaa xukuumadda sheekh shariif tii bedeshaa ay somaliland wadahadalada halkay kala sii wado laakiin waxaad moodaa inay kaga duwan yihiin maanta soomaaliya waxaa ka taagan xukuumad adduunku ikhtilaafsan yahay adduunka ay ka go-an tahay in lugaha loo taago oo la- oo la- oo la joojiyo Eh, adduunka ay ka go-an tahay in meeshaasi labaatanka sanadood soodadu ka taagnayd aanay dib uga taagnaan oo dhibaatada adduunka kaga soo faafta ee ay ka mid tahay burcadbadeeda iyo argagixisada albaabada loo xidho taabaa markaa keenaysa in ay in gaara lagu eego sidii soomaali loo dejin lahaa oo arrinta somalilandna ay ka mid tahay arrintaasi haddii aan wax laga qaban adduunku arkayo in soomaali weli ay wax wax weyne ka dhiman yihiin waan gartay waayo ansi iyo cabdi dirshe oo jooga dalka kanada cabdi shirku maxay tahay inuu culays ka saaro shirkan ka socda dalka turkiga waa maadsantahay maxamed Eh, sidaan la soconnaba ummadda soomaaliyeed dhibaato weyn ayaa ku habsatay oo siyaasadeed ama maaragtay ii sheeg en, ah, mid dhaqaale ama mid bulsho Eh, xaalka soomaaliyana maanta meesha uu maraayo waa meel aada iyo aada runtii u liidata En, sidaan maaragtay arkayno arrintan waxaa jira maaragtay inay leedahay maanta fursadna ay keeni karayso Eh, waxay kaloo keeni karaysaa khatar eh, ku soo saarida ummadda soomaaliyeed marka waxaad u arkaa shirkan inuu uu- uu leeyahay fursad weynna uu leeyahay khatar weynna uu leeyahay Eh, ragga meesha ku kulansanna eh, waxaa maanta hor yaalla fursadaas ama khatartaas ay kaga gudbin karaan ummadda soomaaliyeed dhibkaas ay ku jiraan afartan sano marka hadda eh, afartanka sano soo socota carruurta dhalan doonta waxay dib u jallaaci doonaan shirkan ayagoo isweydiin doona ragga meeshaas joogay ma ka turjumaan xaalka wadanka uu ku jiray saan ogsoonahay dowladahoo dhan hadda waxaa socda em, iskaashi xagga dhaqaalaha ama siyaasadda ama nabadda eh, oo ay dowladahoo dhan isugu soo dhowaanayaan ummadda soomaaliyeed raggii maanta ka eh, ka shiraayay ama ka kulmaayey dhibkaas ay ku jiraan siday uga saari lahaayeen ma noqon doonaan kuwa badbaadiya qaranka soomaaliyeed su-aalahaasoo dhan ayaa maanta halkaas hor yaalla dadka meeshaas ugu imaanay waan gartay laakiin soomaaliya keliya ma shiraysa waxaa shiraya soomaaliya iyo somaliland oona sheegtay inay soomaaliya ka go'day maxay tahay inay culays ka saaraan
waxa weeye arrintan macnaha runtii magacyada maaragtay laysku riixayo oo ah soomaaliya somaliland meeshaan ma yaalan waxaa yaalla ummad soomaaliyeed maseyrkeedii ummad soomaaliyeed eh, qarannimadeedii ayaa la rabaa maaragtay in la badbaadiyo Eh, raggaa meesha isugu tagana xil weyn ayaa saaran xilkaas weynna waxaan filaynaa inay noqon doonaan kuwa maaragtay iisha ka fakara culayska maanta saaran ummadda soomaaliyeed sida uga qaadi lahaayeen waan garta ansiya brofesor najiib waad maqlaysaa cabdi diirshe adiga aragtidaada maxay tahay inuu shirku culayska saaro maxamedow ah, adiga waan ku salaamay salaam calaykum Ah, sidoo kale ah, bashiir iyo cabdiga waan salaamay iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee nabadeysanaya arrinta meesha taalaay waa arrin bilaabatay muddona socon doonto haddii ilaahay yidhaahdo loona baahan yahay in caqli iyo xikmad la isticmaalo Eh, erayo iyo eh, aragtiyo dadka sii kala fogeynaya in ay timaado halkaasi waa wax aan loo baahnay sababtoo ah eh, wax faa'iido ay keenaysa ma jirto marka anigu waxaan u arkaa inay tahay fursad runtii wada wada hadalka muddona uu socon doono lana la faguro oo waxa laga hadlayo waa mustaqbal mustaqbalkana waa waxaa loo danaynaya waa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna de waan ognahay maanta xaalka siduu yahay xaalku wuxuu yahay wakti mid badan baa lasoo maray dhibaataa la kala tirsanaya waana kala irdoobay waxyaalaha anigu aan isleeyahay shirkaasi haddii uu qabto ama uu eh, ka hadlo waxay noqonaysaa wax eh, dan ah waxaa weeye marka u horeeya waa in uu noqdaa mid isqadarinayo kalsoonidana laysasiinayo eh, lagana hadlayo arrimuhu laguma boodo waxa waaweyn marka hore wax kalsooni dhisaya oo dadkii isfahmaan dad baa wada hadlaya hadday dadku ay isfahmayeen ama ay kalsooni isku qabin waxba islama ah, jaan qaadi karaan sidaa darteed muhiimada ugu weyn ee ay tahay in la helo waxaweeye in marka hore labada dhinac ee wada hadlaya ay qolo waliba ay si cad usoo bandhigto waxa ay doonayaan waxa xaqiiqaha oo jirta in dadkan ay siyaasiyin yihiin matalaya dad matalaya dowladda federaalkuna arrin ayay samayn karin baa jirta ayna ku dagaalkarin dowladda somaliland ee madaxweyne maxamed eh, shiraaya uu eh, madaxda yahay waxayna ku- waxaa jirta inay ku dhaqaaqi karin laakiin yaa xaggaa loo boogaya waalo fara badan oo muhim oo imikaba eh, ay dadku sidooda ay ah, uga qabsadeen oo u mucaamalaan baa jira waa in la xoogga la saaraa isfahamka iyo wixii eh, la wadaagi karo waan gartay bashiir good waad maqlaysaa brofesor najiib waxa uu leeyahay labada dhinac midba meel buu taagan yahay mana aha wax si fudud lagu gaari karayo heshiis dhaqsa ah shirkani ma hanaan socdaa mise waa mid heshiis gunaanada lagu gaari karayo maadaama ay labadii madaxweyne kulmayaan dhammaadka shirkii gogoldhiga ahaa ee ufuudi kale ka socotay somalilan iyo dowladda federaalku ay turkiga ku wadeen maalmahan Eh, maxamed waxa weeye eh, ma intaynu arkayno mise inta qarsoon Eh, inta qarsoon dee war uma hayno inay hadallo wada hadallo hooskii oo oo qarsooni sii socdeen oo muddo muddo ma garanaysaa eh, lasoo waday oo markaa maanta la- la joogo meel eh, wax weyn la gaadho laakiin intaynu arkayno iyo iyo wadahadaladii hore ee dhacay markaynu dib u fiirino iyo markaynu eegno sida uu sheegay eh, professor eh, uu sheegay professor najiib dadka iyo ama ama ama magarasa cabdi eh, diirshaba dadka soomaaliyeed labaatan sano iyo ka badan kala irdhoobay marka la eego u malayn maayo in wax eh, go-aan gunaanada laga gaadhiyay waxa weeyi shirkan wuxuu noqonayaa shir magaranaysaa kalsoonidii eh, labada dhinac soo lasoo celiyo eh, frameworkii hore ee ama magaranaysaa haykalkii hore ee le- le- le- london lagaga dhawaaqay ee dubina laga magaranaysaa eh, la- la- la- lagu xaliyey in kaasi qudhiisa hore loo sii wada laakiin waxaan ku dari lahaa waxa ugu muhiimsan ay soomaali ka quudaraynaysaa shirkaa inuu ka soo baxo waxa weeye aniga aniga ra'yigayga number one ta ugu horeysa waa in la soo celiyo jacaylkii ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inay tahay ummad dan wada leh een, masiir wada leh ka jooga lowyacadda iyo ka jooga kismaayo wixii ku dhaca ka dhowlacad joog ka kismaayo ka joogana ku dhacayo iyo dhinaca kalena ay isla mid tahay marka waxa weeye qodobka ugu horeeya ee laga filayo ummadda soomaaliyeed ka quudaraynaysaa shirkaa waxa weeye in aan la soo celiya jacaylkii soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inay tahay ummad isku dan ah taas waa mid talabaad waxa weeye waxaan anigu odhan lahaa oo weliba kaalin weyn laga filayaa anaanu ka filayaa somaliland oo aan maanta aan leeyahay somaliland waa fursad iyo aada iyo aada u weyn ay haysato tan maantu waxay samayn kartaa inay iyaduna isku hiiliso soomaalina u hiiliso taasina waxa weeye iyadu way isku hiilinaysaa oo sooma oo adduunkii oo dhan oo maanta usoo gurmanaya soomaaliya oo la doo la doonaya in lugaha loo joojo haddii ay somaliland ogolaato inay adduunka wax la qabato oo soomaali la toosiso oo magarasa ay ay ay la tiiriso oo ay ogolaato in adduunku cod keliya soomaali kula wada hadlo si keliya ta kaalmada adduunka iyo maalgelinta meel keliya ay soo wada maraan So, eh, hadday taa taasi hadday dhacdo oo somaliland intaa ogolaato oo ay ogolaato eh, siyaasadda guud inay inay si uga wada socdaan oo is- baasaboorkii soomaaliyeed ummadda somaliland si xalaal ah ay ay ugu dhoofaan iyagoon iyagoon iyagoon meel ka dhuum cidna ka dhuumanaynin intaasi hadday dhacdo oo amuuraha kale ee waaweyn ee lagu kala duwan yahay dib loo dhigo waxaan u arkaa in faa'iido weynina soo kordhayso waan gartay laakiin miyaan taa la odhan karaynin waa tanaasul ay somalilan ka samaynayso mowqifkeedii ahaa inay gooni isu taagtay Um- eh, uma malaynayo sababta waxa weeyi somaliland mowqif bay leedahay ee halkaa ay dhigatay oo cad yahay oo adduunku u og yahay soomaalina way og tahay laakiin midbaa iyadna meesha ku jirto adduunkuna og yahay inaguna aan ognahay somalilandna og tahay waxa weeye soomaaliya wadan bay ahayd calan keliyay lahayd een, qaanuun dawliyaa jira united nationkaa laga ictiraafsan yahay somaliland iyo soomaaliya hadday doonayaan inay kala tagaan oo midnimadi dib looga noqdo ta keliya looga noqon karaa waxa weeye inay iyagu horta ku heshiiyaan inay inay inay kala noqdaan marka somaliland taa way ogtahay intay taasi imanaysana adduunka kale inaanu soomaali somaliland u dhig raaricinaynin waa mid la ogyahay midbaas iyadna meesha ku jirtaa oo la- oo laga rabaa dawladda maganasa federaalka soomaaliya inay iyaguna iyagu iyaguna ogaadaan waxa weeye labaatan sano iyo in ka badan halkii la kala dadka kala maqnaa ee dhalinyar carruurtii markaa kortay maanta ay xaasilay ama wadanka ka talinayaan inaan sidii hore u jirta u loola macluul la iska indhatilin waaca iyo nabadgelyada iyo haykalka dowladnimo iyo waxa ka dhismay somaliland iyo iyo iyo dadka intaas taariikhda soomaaliya waxay sheeganayaan inaan la iska indhatirin oo halkii lixdankii un lagu dheganaado ama sagaashankii wadankii markuu burburay lagu dhegsanaado taasina mid meesha ku jirta maaha markaan waxaan qabaa labaduba inay tanaasul samayn karaan waan gartay Eh, brofesor najiib adiga aan ku hor siiyo intaa uu bashiir good sheegay eh, adeegsiga baasaboorka soomaaliya si furan oo aan lala gegabanaynin in mucaawanadii ka imanaysa dibaddu ay dowladda soomaaliya soo marto waxaad moodaa qodobo somalilan u ekaysiinaya sidii inay aqbashay waxyaabo ay muddo diidanayd inay yihiin sideed u arkaysa arrinta waa saxiix horta marka wada hadal mujeedin sidiisaba labada dhinac ay wada hadlaysaa waxaa jira inay wada hadlaan yani waa inay loo fahmaa inay tahay inay dan ay wadaagayaan dantaa ay wadaagayaan ayaa qolaba dhinac ka taagan tahay oo la eegayaa shibeelaha ay danta ku jirtaa tan uu hadda bashiir sheegay waa waa ku raacsanayo waxay noqonaysaa taraajum ayay noqonaysaa laakiin haddii marka hore iyada oo loo arkaya arrintan inayna wax maalin iyo laba ku dhamaanayo shir iyo sabuul lagu kulmay iyo ku kalo lagu kulmay meel kale ay si loo arko inay tahay wax muddo soconaya waxaa wanaagsanaan lahaa oo anigu aan ku qaldaraynayaa in ay ka soo baxdaan shirkaas faham ah in lasii wado kow laba in ay qolo walba ka soo fikirto sidan iminka la yahay sideedaa danta oo saddex su-aalood la isweydiiyo kow wax ma wadaagi karnaa laba hadday haa noqoto maxaan wadaagi karnaa waa in la qolobeeya markii a b c la yidhaahdo su-aasha saddexaad ee isweydiina waxay noqonaysaa sidee baan u wadaagi karnaa haddii marka lagu bilaabo qodobo iyo arrimo aan cidna mowqifkeeda waxu dhiweyn haddana ee keenaysa isfaham iyo waxbaa la istagi karaa imikaba kala maqnaashuhu faa'iido ma- badan ma laha ama hala noqdo laba daba jaara ama hala noqdo eh, dal keliya Eh, taa waa waktigeeda ayaa la gaaraya laakiinse inta ka horeysa waxyaalo fara badan oo la wada qaabsan karo oo adduunkiina eh, uu ku gacan siin karo ayaa jirta oo dhisaysa isfahamka leano markii ay laba jaanib ay wada hadlayaan ama ay arrin ka wada hadlayaan muhiimadda ugu weyn waxa weeye waa in halkaa laga helaa wax la yidhaha isqadarin iyo kalsooni haddii labadaa la helo ayaa markaa la eegi karaa sideebaa loo dhisaa maanta aan a u d ka hadalno aan meel marino taasaa markaa waxay noqonaysaa wax lagu qiyaaso ee kuwa kale ee soo socda arrimo culus way jirayaan oo xaqiiqa ah arrimaha culusna kulleyba u malayn maayo inay soomaali keliya u taallo waan gartay ansiyo cabdi diir soo jooga canada soo dhexgeli doona haddii weynaad soo dhexgeli doona arrimo kale dana kale ayaa imaan doona marka daanacnaajil baa imaan doona laakiinse halkaa weli lama gaarin dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkood ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaa barnaamijka marti ku ah brofesor najiib sheekh cabdikariim bashiir sheekh cumar good iyo cabdi diirshe cabdi diirshe madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya labaduba iyagoo hadlaya hadalkoodu wuxuu u dhadhamayey in midnimada soomaaliya ay tahay arrin ta keliya ilaalinayaan marka ma tahay dowladdu inay mowqifkaa ka duwan qaadato oy dabacsanaan muujiso oo ay wadahadalka fursad siiso in alla intii laisla gaari karayo in heshiis labada dhinacba qanciyo la gaadho waa mahadsan tahay maxamed walaalahay horta fakar fiican bay soo jeedeen su-aasha hadda ay weydiisay haddaan usoo noqdo ummadda soomaaliyeed labaatankii sano hadda lasoo dhaafay ee dheeraad ilaa shan iyo labaatan sano ku dhowaad waxay kusoo jireen dhibaato weyn oo laga filayo hogaamiyaal soomaaliyeed inay soo baxaan oo xaliyaan dhibkaas waxaan weli maaragta carabka lagu dhifan in la fahmo horta aasaaska dhibkan muxuu ahaa horta halkee dhibkan ka jira muxu- maxay tahay waxaa la raba in la xaliyo horta arrintaa weli laisma weydiin waxaa kaloo muhiim ah xalkaasi waa loo heli karaa marka arrinta saddexaad ayaa markaas waxay noqonaysaa xalkaas in lagu maaragtay yagleelo ama lagu taago dareen qaran ayadoo la leeyahay in markaa xalka loo gudbo shacabka soomaaliyeed ee ama dhehe reer somaliland waxa ay tabanayaan maxay tahay maxaa ku kalifay siyaasiyiintoodii inay yidhaahdaan waa go-aynaa waa in la xaliyaa horta dhibkaas waxaa dhacday dhibka dhib weyn ayaa soomaaliya ka dhacay weli maaragtay isheeg ummadda soomaaliyeed looma dhigin gogol maaragtay looga xaalmarinaya dhibkii loo geystay shacabkaas soomaaliyeed oo oo maaragtay eh, dowlad soomaaliyeed ay u geysatay oo laga qaxiyay guryahoodii oo la laayay waa in la helaa dadkaas waxay ku qanci karaan oo ummad ka maaragtay daaweeya dhibkaas meesha hore usoo maray Eh, arrintaas inta carabka lagala fogaanayo xal ma imaanaa carabka waa in lagu dhiftaa oo lagu adkeeyaa dhibkii ummaddaa soomaaliyeed loo geystay in laga xaalmariyo oo loo tago oo guryahoodii loogu tago oo u dib- dibdhis loo sameeyo guryahoodii oo maaragtay eh, xal dhab ah oo qaran la aado En, eh, eh, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha eh, meesha ay ku adkeynaan carabka ah ummadda soomaaliyeed midnimadooda waa lagama maarmaan waa runtood waa lagama maarmaan dadka ay kala hadlayaan waa dadkii midnimadaas kasoo shaqeeyey ee usoo dhintay ee soo yeglaalin weeye reer somaliland maaha dad cerka kasoo dhacay waa ummadda soomaaliyeed aasaaskeedii dadkii keenay weeye midnimada soomaaliyeed mana aha maaragtay dad maaragtay lagu xuuxin karo midnimo soomaaliyeed ayagaa kaaga horeynaya midnimada soomaaliyeed haddii ay arkaan ummad soomaaliyeed oo si dhab ah u rabta xalka siyaasiga ah ee jira in laga wada hadlo anigu waxaan isleeyahay haddii laga dhaqaaqo xal qaran ummadda reer somalilandna way doonayaan laakiin waxaa lagala fogaanaya carabka oo mar kasta maldahan arrintaa dadkan in dhib loo geystay oo qaran soomaaliyeed oo jira uu dhibaateeyey waxaan loo baahay arrintaas si dhaba in looga wada hadlo oo ummadaas lagala hadlo waan gartay ansiyo bashiir eh, good bashiir marnaba soomaali dhexdeed hadday tahay somalilan iyo hadday tahay federaalka soomaaliya midkoodna ma bilaabin wadahadalkan waxaa la yidhaahdaa kii koowaad wuxuu ka yimid cadaadis ka dhashay shirkii ka dhacay magaalada london intaan hadda laga hadlin shirkan turkiga ee la- ee hadda socda somalilan way diidaneyd shirka may ka dhacaya magaalada london mar walba waxaad arkaysaa in cadaadis ka yimid meel kale uu keenay wadahadalka labadooda ma is leedahay wadahadalkoodu miro fiican buu dhalin karaya dhab ahaantii maxmed wuu dhalin karayaa soomaaliya waxa weeye sida en en u sheegay en cabdi diirshe e, muddo fara badan bay kusoo jirtay dhibaato aad iyo aad u weyn maanta waxaynu waxay dadka ummadda soomaliyeed waxay imanaysaa meel aad iyo aad dhab ahaantii u khatar ah oo haddii maanta ama dowladda xamar joogta ha noqoto ama ta somaliland joogta ha noqote haddii aan maanta vision la aragti la yeelan oo hogaanka dad ummadda soomaaliyeed hogaaminaya meeshuu doono uu joogay haduuna haduuna aragti dheer yeelan waxaa waxaa dhici doonta maalin soomaaliba la waayo marka waxa waxa inay taasi horta iyaga ay hor taalo weeyaan qofku maaha hogaamiyihii inuu maanta ama beritoole ama em, suuqa waxa beritoole lagu odhan doono inuu ka baqa maaha ee waxaad arkaysa maalin dhaweyd ee, do- wiilkan waxa dhi- waxa dhimatay margaret hager ee ingiriisku uu ku- uu ku kala qaybsanaa laakiin waxa muhiim ah qofku tallaabada uu qaadanayo ninka hogaamiyihii markay ummaddu doorato inuu isagu qaato hadhow tolma magaalada dadku ee, sida ukala qaybsamayeen way iyaga jecel- taariikhdaas ixi doonta waxaan markaa anigu filayaa ee, nimanka maanta halkaa iskugu tegay ee ummadda soomaaliyeed masalaya ee, madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha federaalka soomaaliya inay yeelan karaan dhiiranaanta iyo raganimada iyo aragtida fog ee soomaaliyeed oo ay keeni karaan wax soomaali kalsoonideedii soo celiya ee keenana ay waxay iyagoo kusi maaha inay inay gun ka gaadhaan arrimaha iyo dhibaatooyinka taagan maaha inay wax walba maanta xaliyaan laakiin waa inay fir- inay sameeyaan een, magaranaysaa road map ay ku socon karaan oo iftiina oo ummadda soomaaliyeed u noqon kartaa in meel wanaagsan lagu socdo waan gartay professor najiib ma arrin soomaali ka timid baa mise waa cadaadis dibadda ka yimid natiijo wanaagsan ma laga gaari karayaa wadahadalladan labada dhinac u socda maxamed waa tiya ugu dambaysa hadalkayga waan ku lahaa arinta soomaali keliya uma taale waxay u taalaa quwooyin kale oo dana kale soomaalida iyo dhulkeeda marka kulleyba de dowlad gooni u go-an ma lihin oo adduunka intiisa kale aanan waxba isdhaafsanayn taa iyada lama diidi karo hase yeeshee waxa weeye qoorqabad la diyo xataa xoolaha lagu iska dhaaf iska dhaaf dadka haddana madaxda kulantay ee xilka haya ama ha noqdo madaxweyne xasan sheekh wasiirka shiraalka soomaaliya ama ha noqdo madaxweyne firaayo ee somaliland iyo ragga la taliyaasha dowladda waxaa horyaala waxa weeye in ay fursadan ay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto gobol iyaga loo dhigay ama tur iyaga ay goraadeen waxaan si ogahay in waxa ayan dadku doonay lagu qasbi karin dadkuna waxa ay fahmaan wadahadalka aan wadahadalna waxa weeye waa bilowga heshiiska wuxuun baa lagu heshiinaya waxaa laga hadlayaa marka anigu ma qabo in la yidhaahdo dibadda ka timid iyo dibada ka timid in arrinta nuxurkeeda inta la eego sideeda loo qiimeeyo waxyaalaha uu hadda masalan ba waa cabdishe kanana kasoo hadlayo uu sheegay waa muhim laakiinse waxa kaloo iyada meesha jira waxa weeye intaan taa la gaarin oo waa in ay jirtaa aragti siyaasiyeed oo fursadaas bixinaysa maanta ayay ugu fiican tahay atleast waxa weeye magaalada muqdisho iyo meelo badan oo koonfurta ah waxaa jooga dowladda federaalka oo ay caawinayaan ciidamada amisood meelo ay wax ka jir ka jiraan laakiin waa arrin isbedeshay oo maanta ixtiraafka ay maamulka la siiyey sidoo kale maamulku keligii ma oran karo aniga ayaa ixtiraafkiisiiyo hadlayo waa in uu ahaadaa waaqicin eegaa howlaha jira iyo wixii samaysmay isku qarnigii u dambeeyey somaliland arrimaheedu waa qaarna waa arrimo cad oo la arki karo oo taa caddiga ka dhawaajiyey oo muhim ah oo in de ay garawshiyo yimaadaan oo magac dawladeed baa lagu sameeyey dowladdii magaceeda qolada muqdisho ah haysata waa in uu yimaadaa garawshiyo taasi way jirtaa hase yeeshee garawshiyaha iyo waxyaalo kale oo fara badan oo la samayn karaba waa wax waa waa tii aan sheegayo aan noqonayay marka hore waa in la isla eegaa in la dhiso kalsoonida oo arrimaha qaarkood oo adoo mowqifkii aan loo tarjamanayn inaad ka tanaajushid siyaasiyiintuna way necab yihiin in loo arko inay mowqifka ka tanaajushid laakiinse mataliyaashooda iyo iyaga iyo shicibkuna waxay markay arkaan kalsoonida la samaynayo ayaa lagu dhiiran karaa in arrimihii adkaana si kalsoonida looga hadlo waxaan aaminsanahay in xal la helayo waan gartay dowladnimaduna si afarba baa loo sameeyaa muhiimaduna waa in dadka loo adeego dantooda taasaan anigu waa xooga saaraya waan gartay cabdi diirshe ma isleedahay dowladda federaalku raalli way ku noqonaysaa waxaan ahayn in la midoobo su-aasha hadda hadii weydiisay oo ah midnimada soomaaliya miyay ku dhaganaanaysaa maaragtay dowladdan dhexe ama dowladdan federaalka ah Eh, anigu arrinta taa waa igala weyn tahay ma aha waxa maaragtay isheeg lagu dhegan yahay midnimo soomaaliyeed mana aha maaragtay reer somaliland inay diidan yihiin midnimo soomaaliyeed mana aha ummadda soomaaliyeed in madaxa laysku geliyo oo laysku diro oo la yidhaahdo qaarna waxay diidan yihiin midnimo qaarna waxay doonayaan midnimo oo la yidhaahdo annaga iyo ayaga ummadda loo kala saaro annaga iyo ayaga soomaali ma kala aha ummadda soomaaliyeed waa mid ana qowmiyad waaye af soomaaliya ku hadlaan afka maaragtay soomaalida waxaa usii dheer diin bay wadaagaan noloshay wadaagaan dhaqan bay wadaagaan ummadda soomaaliyeed waa dad mid ah marka laga fiiriyo dhan kasta siyaasadii lagu kala tagana waxaa timid eex badan burburis qabyaalad wax aan ummadda soomaaliyeed u qalmin ayaa lagula dhaqmay ta loo baahan yahay waxa liyo waa taas weeyaan ummadda soomaaliya waxaan qabaa ragga maanta meeshaa isugu tegay haddii ay la yimaadaan geesinimo ay ku dheehan tahay aqoon iyo aragti dheer in ummadda soomaaliyeed ay dib u wanki karaan qarankii ay ka burburiyeen waagi horeba ayagaa mas-uulka ah ummadda soomaaliya hogaamiyaashooda aragti la-aanta ayaga ay la yimaadeen iyo qaabdarrada dhaqankooda ayaa keena ummadda soomaaliyeed dhibka maanta ay ku jirto inay ku jiraan ayagaa maanta laga rabaa aragti dheer oo dhaqankeenna siyaasadeenna bulshadeenna dhaqaalaheenna madayn karaya halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatanna mar kale aynu dib ugu noqono ra'yiga qaar ka mida dhegaystayaasha v o a iyo natiijada laga fili karayo shirka hadda turkiga ka socda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed maxamuud waxaan u arkaa runtii shirka ka dhacaya tukriga ee somalilan iyo soomaaliya inuu inuu aad iyo aad muhiim u yahay waayo eh, waxaan odhan karnaa eh, waddamada kala baxay ee afrika ka mida tusaale ahaan en, ee marka hore isku jiray en, waa muhiim inay wada hadlaan waayo dadku en, mar kastay ama wax wax ka dhexeeyeen inay wada hadlaan oo siday u kala bixi lahaayeen wada en, maxaa ahayte ka wada hadlaan ani waxaan u arkaa runtii aad iyo aad ay muhiim u tahay marka ra'yigayga runtii waxaan u arkaa in somaliland iyo soomaaliya in loo wada hadlo oo markaa laga wada hadlo sidii aynu noqon lahayn laba bulsho oo mataqaana xisaabtama oo xisaabtakii marka wax ku jira saynu kala bixi lahayn waayo marka hore inagu waxaan laba laba laba laba meelood oo isu yimi baynu ahayn marka hal isku mida maynan ahayn waxaan ognahay waxa kala baxay Ethiopia Eritrea Suudaan iyo South Suudaan een marka haddaan tusaale u soo qaadano kuwa inagu dhow ee ee- ee- Eritrea Ethiopia ama ama South Suudaan iyo Suudaan dagaalo badan baa dhex maray markay kala baxeen marka inaga runtii wax een een fursadeena Soomaaliland iyo Soomaaliland la wada hadlaa inaan dhibaato bulshada dhex marin laakiin noqono laba bulsho ama laba ummadood oo runtii darisa
kole magacaygu waa suldaan daakir xasan khaliif Een, ra'yi ahaan een, waxaan runtii u aragnaa een, maadaama aynu nahay laba dowladood oo isku yimid oo lixdankii isku biiray hadda maantana inay kala baxaan dhib weyn kuma jirto oo waxa weeyaan iraadada shacabka iyo dowladda iyo ummaddu waa in aad iyo aad loo tixgeliyaa shirkaa runtii turkigaana waxaan u aragnaa inuu muhiim u yahay een, reer somalilan dhacaam ahaan iyo soomaaliyaba waayo een, runtii een, waxaa laga firi karaa waa mutanawic weeyaan annagu koley filitaankan ka filan haddaanu shacabka reer somalilan nahay waxa weeyaan inay noga soo baxdo wax wanaagsan laakiin ifaalaha waxaad moodaa een, inaan ajandaha balgelin baad moodaa sababtoo ay tahay een, iyaguna waxay taaganaan sidaynoo hore aan isku biirno oo dad laba dowlood isku dowlood noqono inaguna waxaan taagannahay laba dowlood baanu kala nahay laba dowlood aan kala noqono een, turkigana runtii een, waxaan odhan karnaa dee dowladihii ka waaweynaabaa ka qurux badnaa inay hawshaa galaan oo awoodda u lahaa laakiin anagu kolley mar walba waxaan filaynaa haddaan shacabka reer somalilan madax dhaqameed ka nahay inay ka soo baxaan wax miro ko-ool ah oo noqon kara laba dowladood oo jaara oo walaala oo islaama magacaygu waa naciima cabdi galeexe waxaan joogaa magaalada hargeysa runtii dadka markay dani ka dhexayso way wada hadli karaan kadib marka la wada hadlo xal baa iman karaa intay somalilan jirtay waxaa kala tegay wadamo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan bariga afrika waxaan u arkaa wadahadalada somalilan iyo soomaaliya inay noqdaan kuwii aan ku kala tegi lahayn amaba aan ku kala goyi lahayn inaga oo laba dal oo jaara oo walaalo ahna aan uga wada shaqayn lahayn nabadgelyada geeska afrika
anigoo ah magacaygu muxiyidiin cabdi caali oo ahna macalin jaamacadeed waxaan anigu shaqsiyan aaminsanahay inaanay uga soo baxayn somalilan wax dan u ah maxaa yeelay de qodobka koowaad ay de shir kala tegaya ajandihiisii de lama ogaba haddii shirkaasi ajandaha aan la ogayna macnihii waxa ka soo baxaya kolay ma cadda ta labaadna waxay noqonaysaa yaa dowladda turkigu maxay xiisaysaa turkigu soomaaliya wuxuu ka leeyahay danta keliya uu ka leeyahay waa danaha dhaqaalaha oo keliya maadaama uu dana dhaqaale ka leeyahay shirka ma ka soo baxayaan somalilan wax dan u ah somalilan waxaa la doonaya aqoonsi in la helo aqoonsigaa ma filayo inuu shirka ka soo baxayo aniga waxaa la yidhaahdaa muuse sheekh cumar hadda waxaan joogaa magaalada muqdisho runtii waxaan u arkaa arrinta iyada ah walow in laisu yimaado oo la wada hadlo oo wax walba oo khilaaf ah oo jira lagu dhameeyo wada hadal walow aan taa principle aan aaminsanahay haddana meesha waxaa jira wax la yidhaahdo n fikrado iyo mabaadiin kala duwan oo ay kala qabaan n labada dhinac haddaan soo koobo dastuurka eh, jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu qorayaa in midnimada soomaaliyeed ay muqadas tahay oo ay lama taabtaan tahay Een, dhina dhanka kale een, dastuurka een, maamulka somalilan isagana wuxuu qorayaa gooni isutaagga somalilan waa lama taabtaan haddii marka labadii dastuur ee kii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo kii somalilan ee midna leedahay isutaagga annaga waa muqadas midna uu qoraya waxaan ku rahdaa iyo midnimada waa muqadas waxaad moodaa in meesha iyada ay ka jirto arrin een, runtii dastuuri ah oo ay labada een, dhinac kala qabaan marka waxay noqonaysaa in maxaan ku rahdaay arrinta een, somalilan dastuurkeeda ay dib ugu noqdaan oo ay ansixiyeen golihii salaadiinta iyo aqalka wakiilada ee somalilan oo arrinta iyada ah amendment lagu sameeyo in somalilan ay kusoo biiri karayso een, maamulka federaalka ah ee dowladda soomaaliya ay ku biiri karayso oo ay la mid noqon karayso maamul goboleedyada hadda ka jirayo ama ka igmanayo een, guud ahaan dalka soomaaliya waxaan joogaa magaalada muqdisho magacaygu saddexanno waa xasan aadan axmed wax natiijaa inay ka soo bixi doonaan ilama aha inkastoo ay aad ay u kala fikrad eh, dheer yihiin eh, labada eh, dowladda iyo dowladda somalilan kole fikir ahaankee waxaan ka bixin lahaa in wax natiijo aysan ka soo bixin bismillahi raxmaan raxiim marka hore magacaygii saddexan waa liibaan sheekh shucayb oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan aniga ka odhan lahaa shirka ka socda turkiga oo aanu sugayno inay miro aan uu miro dhalo si fiican uu miro dhalo markaan waxaan ku waxaan ku rajaweynahay in shirkaasi ay ka soo baxaan wax allaale wixii annaga hadda aan aad ugu rajaweynahay ay yihiin in labada shi- labada golo oo shirka wada fadhiistay inay si fiican ay ku soo wada dhammaystaan shirkooda dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaa barnaamijka marti ku ah brofesor najiib sheekh cabdikariim bashiir sheekh cumar good iyo cabdi diirshe bashiir goodan siiyo bashiir ugu dambayn maxaa lagu heshiin karayaa midow kala tag mise labadaas wax u dhexeeya maxamed waxa weeye een, soomaali intii labaatankii sannadoodii intii kabadli la soo joogay aad baa loo kala baaday somaliland nidaam baa ka dhismay dowlad baa ka dhisantay nabad baa ka dhisantay waxa la wixii institution institution ahaa ee dowladnimo lahayd ayay leeyihiin Eh, taas macnaheedu ma aha somaliland way naxli laadahay ma aha oo somaliland gudaheega qudheeda naxli iyo midmadow badan baa ku jira oo loo baahaya in qudhooda ina saxaan laakiin eh, midnimadii soomaaliyeed ee hore u jirtay lixdankii aan ka- laga- laga soo bilaabay ilaa koob iyo sagaashankii jirtay maanta halkeygii ma taagnaa dowladda federaalka ee soomaaliyeedna maanta way m- ba luga luga fiican weli kuma taagna oo ciidamo ajnabiga sidii ilaalinaya iyo wadanka sovereigntigiisa eh, goboladu weli way kala daadsan yihiin howlo badan baa u u qabya ah marka waxa weeye anigu sidaan arkay waxa weeye in eh, anigu m- marka mustaqbalka fog le ahaantii anigu waxaan odhan lahaa dad badan oo somalilanders oo aan la sheekaysan ay ay qabaan in soomaalinimo lagu soo celin kara keliya iyada oo la yidhaahdo sida hong kong iyo china la yidhaahdo dal keliya laba nidaam one country two systems oo somaliland oo sideedaasa iyo koonfur oo sideedaasa waxa ka dhexeeya ay noqdaan sovereigntiga iyo iyo iyo iyo soomalinimada iyo iyo waxyaabaha dee ka dhexey ka dhexeyn kara dowladda magarasaxaynkaas oo kale ah marka waxa weeye taasi waxay badbaadin kartaa qarannimadii soomaaliyeed iyo ummadii soomaaliyeed qabkeegii iyo iyo weliba iyo weliba jiritaanka ummadda soomaaliyeed waayo haddii la kala tago waxaan ognahay inaynu dhammaanteed midiidin u noqonayno oo ayna adoonsanayaan wadamada jaarki waan gartay kelmadda ugu dambaysa brofesor najiib maxaa lagu heshiin karaa isla su-aasha aan bashiir good weydiiyey midow kala tag mise wax u dhexeeya maya iminka intaa ay hadalku ay weli xurginka yihiin eh, waa waxaa laga wahadli karaa oo laisla maandigi karaa oo isla qaadan karaa labada aragti waxay dhexeeya wayna fara badan yihiin waxa udhexeeya oo imikaba la qaban karo dadkana dal u ah wixii markaa ka soo baxa iyo khibradda laga helo ayaa keenaysa in loo gudbo labada aragti ee aad sheegtay oo siduu bashiir sheegay eh, anna aan ka dhawaajiyey sistamyada dowladnimada loo sameeyo way fara badan yihiin laakiin waxa asalka ah soomaaliyeedka nabadgelyo wax ay kalsooniyada lagu helayo xaq kaliya lagu helin yahay dowladda ta kale oo ay dadku ayna eegayn waxa weeye influenceka ay leeyihiin eh, quwadaha sheeye wa- wax la indhahala ah, laga qabsan karo maaha arrimaha maanta ee dadejinayana waxa weeye waa ogtigiino niman shiila la yidhaahdo ayaa soo baxay oo u baahan shidaal badan oo u baahan eh, suuq Eh, quwadihiina galbeedka ee ka adkaaday shuuciyadiina eh, waxay doonayaan inay marihii guushooda ay qaataan iyana way daaladhacayaan markaa labada arrimoodna waxay leedahay eh, aragtideeda iyo qiimeynteeda ta ugu dambaysa waxa weeye waxaa laisla meel dhigay maanta adduunka haddii ay khayraad dan leeyahay loo baahdo in lasoo saaro oo lagu intifaacsado waa in dadka u dhashay ay marka hore ay ka- wax ka helaan anfacaas oo lagu arkaan dantoodii ee way dhammaatay waktigii inta uun eh, dowladda la heshiiyo la qaadanayo khayraadka marka si nabad u dhalato waa waxyaala dhulka keenaya waxa weeye xeebtan dheer ee soomaalidu ilaahay siiyey iyo shidaalka faraha badan ee meel walbaba aan imika hadalka ahayne soomaali ilaa iyo east africa eh, eh, laga sheegayo awalba waa loogaa laakiin waxay ahayd wax face loo isticmaalayo maantana waxaa ku baratamaya labada injiin ee dhaqaalaha adduunka injiinkii hore oo maraykanku hogaaminayo iyo ka cusub oo ay china hogaaminayso annaguna caalamkaas ayaan la falgelina waxaana imaan doonta waxyaala qaarkood oo haddii eh, ay madaxda garan weydo inay ku tallaabsato ay dhigi doono tane ugu dambeysa waxa weeye hadda waxaan ka hadlaynaa soomaaliya somaliland laakiinse waxaad ogaataan in ay hataa mararka qaarkood ay jirto oo qolooyinkan la yihahdo eh, sintanka eh, si odorasa qarni konton soo wax noqonayaan waxaa la eegayaa in africo in ay noqoto shan suuq dowladahuna ay noqdaan wax isu faacaya sidii ay weligood ahaayeen intii ka horreeyey eighteen eighty four kii ismid boqoliyo afar seventy marka arrimo fara badan baa jira oo u baahan in madaxa lagu hayo haddii dadka hogaankiisa iyo madaxdiisa ay taa eegaan dantoodii iyo dantii dadkana way eegayaan tii guud ahaan adduunka kiisa way tixgelinayaan Waa marka hawshu ma yara laakiinse waxaa waxa lagu farxaa oo guud ah inay keenayaan soomaalidii oo ay wada hadlayaan oo iyagii markaa ay ajandada dhisanayaan waxaana aanan ku talin lahaa inay ajandada ay ka hadlayaan noqoto tukal soo dhalisa oo wax imitaba la qaban karo oo ah, wanaagsan lagu bilaabo oo fara badan oo kow iyo laba iyo saddex loola karo waan gartay saddexdiinaba aad baad u mahadsantihiin brofesor najiib oo muqdisho jooga bashiir goodo imaaraadka jooga iyo cabdi diirshe oo jooga magaalada toronto ee dalka kanada aad baad u mahadsantihiin aad baad maadsantaa maxamed dhammaantood
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaada toddobaadkun maanta ku soo qaadannay natiijada laga fili karo shirka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xukuumadda somalilan uga socda dalka turkiga intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo